haddii uu dhinto mid ahaantooda ayaa majliskii ku dhintay awjuna ama waa bugasho maryiiba waa dhigtay faalasax asax waxa weeye intiqaaluhu inuu u guurayo marka uu dhinto khiyaarkii ilal waarisi kii waarisigaa dhexlayay buu guurayaa marka uu waashana weligiisa ayuu u guurayaa oo isaga ayuunbaa markaa sugnaanay markaa haddii dee uu majliska kan uu ku sugnaan lahaa caaqidkii kale khiyaar ayaa markaa ula sugmilaa ayaa ula sugmaya ilaa intay kala tegayaan masalan way wada fadhiyeenba oo markuu kani dhintay waaridkiisina wuu la fadhiyey ama markuu kani dhintay weligiisina waa la fadhiyey markaa ilaa an yatafaraqaa unbay noqonaysaa ilaa inta ay ka kala tegayaan masalan waa maqlaayo maba joogaba waxaa la yidhi arrinkaasaa jirayoo ninkii intay saa wuxuu kala iibseen ayagoo wada fadhiya ayaa dabeedna nafti ka baxday waxay leeyihiin wuxuu khiyaarkiisu taagnaanayaa majliskaa warka loogu sheegay inta uu joogo ayuu khiyaarkiisa joogayaa bay leeyihin haddii markaa uu ka tago isagoon waxba dooranin khiyaarkii waa dhaca walow tanaazacaa hadday doodaan fi tafaruqi kala tagii bay ku doodeen aw ilfaski qablahu ama fasak ka horreeyay qabla tafaruq sudiqa naafi ka diidan ee anfinaya ayaa loo rumaynaya waxay ku doodeen tafaruq laba nin baa wadaymo waxay idhahdeen waar waataynu kala tagnay ee aad adna halkaa martay anna aan halkaa maray imikuun baynu isu nimi caqdigii waa laasimay markaa kii kalena wuxuu leeyahay war mee maynaan kala tegina waataynu isdaba soconnay une imikaan fasaqanayaa ama fi lfaski qablahu waxaa la ysku haystaa tafaruqii waa la ysku waafaqsanyaen waa kala tagnay inay kala tegeen oy hadda isu yimaadeen iskuma diidana laakiin waxay isku khilaafsan yihiin waar intaynaan kala tegin baan fasakday iyo maya maad fasakin tafaruq qabla alfasq qabla qabla tafaruq sudiqa naafi waxaa loo rumaynayaa un ka anfinaya hadiyo haddii sudiqana la yidhaahdana biyamiinihi weeye kaasunbaa dhaartiisa loogu rumaynaya oo marka ay tafaruqa ay ku doodayeen ee midna uu lahaa waan kala tagnay oo caqdigii waa laasimay iyo kii kanana maynaan kala tegin haddaan fasaqanayaa kaana maynaan kala tegin ee tafaruqa nafyinaya ee diidaya ayaa loo rumaynayaa markan ay leeyihiin waar kala tagnay laakiin markii aynu intaynaan kala tegin ka hor baan fasaqday iyo maya maad fasaqina kadib bay ahayd ama mabaad fasaqanin kaa fasaqa diidaya ayuunbaa loo rumaynaya waxay leeyihin lianna alasl dawaamu lijtimaaci wa cadamu lfasq asalku waxa weeye waa in ijtimaac uu daa'im yahay fasaqna aanu jirin waxay leeyihiin haddii ay isku waafaqaan inaanay kala tegin ilaa sidii inay u kala u wada fadhiyeen ayay ayay isla isla qirsan yihiin midkood baa wuxuu sheeganayaa faski waa faskay bule manay kala tegin marka waxaan fadacwaahu alfaska faskun sheegashada faska sheegana lafdeeda faska mar haddii aanay kalaba tegin faslun fii khiyaari shar khiyaarka la yidhaha khiyaaru shardi ayuu fasal yahay kaasi wuxuu ahaa khiyaaru lmajlis lahumaa waxa u sugnaaday labadii qof ee wax kala caqdisanayay iyo wali axadimaa midkoodba shardu lkhiyaar khiyaar inuu shardisa ayuu leeyahay fii anwaaci lbayci iibka nuucyaalkiisa ilaa an yashtaridaa inay shardistaan mooye alqabda fi lmajlisi majliska in lagu kala qaato ribawiyin iyo wasalaminba weeye wa inamaa yajuusu waxa uu ku bannaan yahay fii muddatin macluumatin muddo la yaqaano laa taziidu calaa alaaati ayaamin oo aan ka kororsanayn saddex maalmood lahumaa waxaa u sugnaaday labadoodii ninkii wax iibinayey kii iibsanayey iyo waliaxadihimaa midkoodba shardulkhiyaari khiyaar inuu shardisto ayaa u sugnaaday fii anwaaci albayci iibka noocyaalkiisii ilaa an yashtaridaa inay shardistaan mooyaane alqabda gacanku kala dhigid filmajlisi majliska dhexdiisa gacanta lagu kala dhigo dalika mihaalka ribowiyin iyo wasalaminba weeye wainnamaa yajuusu waxa uu ku bannaan yahay fii muddatin macluumatin muddo la yaqaano laa tasiidu taasoon ka kororsanayn calaa halaaata ayaamin saddex maalmood waxa uu leeyahay sheekhu waxaa u sugnaaday labadii qof ee wax kala iibsaday ee caqdiga galay kii baayacaanu dhe wax iibinayey iyo mushtar oo ah kii iibsanayey labadoodaasi waxay leeyihiin ama mid ahaantood uun labadooduba iyo wada shardisane mid ahaantood waxaa u sugnaan oo u bannaan inuu shardisto khiyaar oo uu kii kale u shardiso muddada yacnii saddexda maalmood ee inoo socotay inuu yidhaahdo khiyaar iyo door baan leeyoo shayga waan iska soo eegayaa labadoodiiba inay shardistaanna waa leeyihiin midkoodna inuu shardisto wuu leeyahay markaase uu leeyahay waliaxadihimaa shardu lkhiyaar waxa qaydaa maca muwaafaqati alaakhar ka kalena waa inuu ku waafaqaa waa inay labadooduba ay isku waafaqaan haddii aanay labadooduba isku waafaqin ma soconayo ee markuu mid ahaantood qabsanayo ka kalena waa inuu ka ogolaadaa ijmaaca ayaana arrinkaa loo soo naqliya oo loo hayaa in labadooda iyo midkoodba uu qabsan karo muddada macluumada ahee la yaqaano khiyaar khiyaarkaasina waxa uu kuso wuxuu ku sugmayaa fii anwaaci lbayc bayca noocyaalkiisii oo dhan noocyaalkii beycu uu lahaa iyo qaybihiisii waa uu ku sugmayaa waxause ka soo reebay inay shardistaan qabdu iyo gacanku kala dhigi majliska gacanku dhigiddiisa inay shardistaan mooyaane waa sida shaygii rabawiga ahaa iyo salamkii macnaha waxa uu uga jeedaa halkaa waxyaalihii la shardinayey majliska in lagu kala qaato labadoodaba ama mid ahaan in majliska lagu kala qaato la shardinayey isaga khiyaaru shardi ma galo oo masalan ka labada jaanibba in laga qibdoodo gacanta lagu dhigo ay shardiga ahayd waxa weeye waa ribowiga shayga hadduu ribowi yahay oo laba shay oo ribowiya laysku iibinayo walow kala jinsiba ha ahaadaane waxay ahayd ama shardi ahaa alqabd ataqaabud fi lmajlis meesha ayagoon laga kala tegin in lagu kala qaato salamkana yacnii jaanib ayuunbaa isna musl muslimka ayuunbaa lagama maarmaan ahaa inuu ra'sumaasha meesha ku bixiyo laakiin muslamu ilayhigu isagu inuu wax bixiyaa shardi may ahayn waana labadiiba dayn alay slam inu muslimku ra'sumaasha bixiyaabay ahayd ninkan wax hormarinayaa marka wuxuu leeyahay haddii shayga in lagu kala qibdoodo majliska la shardisto oo ay sharci xaggaa sharciga ay shardi ka tahay ma gala khiyaaru shardi waxaanu ku bannaan yahay buu yidhi shardu lkhiyaar fii mudda macluuma muddo macluum ah oo la yaqaano oo caqdiga la xidhiidhsan oo aan ka dheeraadsanayn saddex maalmood aan ka kororsanayn macnaha saddex maalmood iyo wax ka hooseeya hayre asalku waa in dee aan intaa wax ka badan aan la ogolayn maxaa yeelay wuxuu khilaafsan yahay beyca wixii loo dejiyey maxaa yeelay dee waxa uun sugnaatay saddex maalmood halkana milkii in lagu raro oo u laasime ayaa iibkana looga dan lahaa sharcigina wuxuu sugay saddex cisho in uu door yeesho markaa wixii ka badan lama ogola xadiis saxiixayn ku soo arooray ayaa u daliilay masalada ibnu cumarna laga warinayo wuxu uhi nin ayaa ansaarta ka mid ahaa iibka ayaa lagu khiyaamayn jiray dabeedna rasuulka sala allahu alay slam ayuu ashtakooday rasuulkaa wuxuu uhi marka aad wax iibiso amaad iibsato laa khilaafa waxaad tidhaha waroy khiyaama ma jirtay ha la iska ilaaliyo riwaayo kale waxay tilmaantay in rasuulku yihi laa khilaaba wa anta bilkhiyaari fii kulli silcatin ibtactaha halaaa layaalin waxaad tidhaahdaa waar khiyaamo iyo qabni ma jiro adiguna khiyaar ayaad leedahay alaab kastoo aad iibsato saddex maalmood markaa ninkii mushtarka aha ee wax iibsaday ayaa khiyaarkiisii uu naska ku sugmay baayicana isna waa looga qiyaastay ninkaa wax iibinayeyna waa looga qiyaastay markaa wixii ka dheeraad ahaana asalkii oo inay mamnuuc tahaya ayuunbay ku baaqi noqdeen wa tuxsabu waxaana laga xisaabinayaa min alcaqdi caqdiga iyo gunudku markuu dhacay baa laga xisaabinayaa waqiila waxa la min atafaruqi mee kala tagga ayaa laga xisaabinayaa waladharu adharna waxa weeye annahu in kaana alkhiyaaru khiyaarku hadduu lilbaayici ninkii iibinayay u sugnaaday fa milkulmabiici mabiicda milkigeedu lahu isaga ayuu u sugnaaday ee wain kaana lilmushtariyi hadduu mushtar u sugnaana falahu mushtar ayuu u sugnaaday wain kaana lahumaa hadduu labadoodaba wada sugnaana fa mawquufun mid oo mawquufoo la joojiyey weeye ee fa in tama haddii uu yacnii dhammaystirmo albaycu iibki baana waxaa caddaaday annahu milkigu lilmushtariyi mushtar inuu sugnaa min xiini alcaqdi xilligii caqdiga laga soo bilaabo wa ilaa haddii kale inuu iibkii dhammaystirmin falilbaayici baayic ayuu u sugnaaday waxa uu leeyahay sheekhu saddexdaa cisho ee muddatulkhiyaarka halkeebay ka bilaabmaysaa qowlka raajixi waxa weeye inay caqdiga ka bilaabmayso caqdigaa shardigaasi dhexdiisa uu dhacay marka wax la kala caqdisee la kala goosta ee uu qofku idhaha saddex cishona shaygaa waan iska soo ama laba cisho ayaan iska soo eegayaa xilligaa caqdigu dhacay ayuunbaa muddadii kow laga odhanayaa khiyaarka sida ajasha iyo muddadaba maxaa yeelay dee muddaduba caqdiga ayuunbay ka bilaabmaysa tafaruqa kamay bilaabmaynin midda labaad waxay leeyihin haddii aynu ka xisaabinno xilliga ay kala tegeen haddaynu ka fiirinno muddatulkhiyaarka bilowgeedii majhuula ayay noqonaysaa leanno lama garanayo goortay kala tegi doonaan qiil baa isagu wuxuu leeyahay tuxsabu min atafaruqi may waxaa laga fiirinayaa uun ama laga xisaabinayaa xilliga ay kala tagaan unbaa laga xisaabinayaa sheekha maawardi la yidhaahdaana qowlkan tafaruqa in laga xisaabinayana jumhuurka ayuu u nisbeeyey waxaanay leeyihin sida daahirka ee muuqataa qofkan wax shardisanayaa waxa uu shardisanayaa ama uu shardiga ula qasdinayaa dee wax ka dheeraad ah intii majlisuu faa'iideynayey khiyaarulmajlis baa ilayn ka horreeye khiyaarulmajliskii inta ay wada joogaan waa u sugnaaye intaa khiyaarulmajlis sugayo waxa ka dheeraadka ah ayuunbuu qofku shardigan uula qastinayaa buu suu qowlkaasi leeyahay qowlkaa horena dee wuxuu kaga jawaabayaa hadalkaasuu leeyahay tafaruqan iyo kala tagoodu waa mid majhuulah markaa wuxuu keenayaa in xilligii muddadu ay bilaabmaysay laga jaahil noqdo adharna waxa weeye haddaba ama khiyaarulmajlis haada ama khiyaaru shardi ha ahaadee haddii khiyaarkani ninka baayica uu u sugnaaday ninkan shayga iibinayay hadduu khiyaarku xaggiisa ka yimaado shaygan mabiicda ahee la iibinayey milkigeedu iyo wixii tawaabic ahaayee raacayey haddii ay noqoto caanihii hadday noqoto midho hadday noqoto kasab oo masalan hadduu addoonaya wuxuu soo shaqaysay hadduu geed ahaayo midhihiisii haddii xoolo la lisayo caanihii waxaa raacay oo dhammi lahu waxay u sugnaatay ninkaa baayica ah ayaa iskale milkiga iyo tawaabicdiisaba haddii uu mushtar u sugnaaday ninka iibsanayay hadduu khiyaarku u sugnaadayna falow isaga ayuunbaa milkigii u sugnaaday maxaa yeelay waxay leeyihiin dee haddii midkood uu khiyaar lahaa masalan hadduu khiyaarku mid ahaantood u sugnaado kaas ayuunbaa keligii noqonaya kagu tasarufay sheegii mabiic lahaa dee tasarufkaa lagu sameeyayo ku fulayaana milkiga ayuu daliil u yahay haddii khiyaarka ay labadooduba khiyaarka ay wada yeeshaanoo mid waliba dhinaciisa uu khiyaarka ka lahaana fa mawquufun milkigii waa la joojinayaa maxaa yeelay dee labada dhinac midkoodna midka kale kama mudna markaa milkigii waa mawquufo waa la joojinayaa waxaan un la eegayaa haddaba bal inuu iibkani sidaa ku socdo iyo inaan ku soconnin haddii iibkii uu dhammaystirmo oo laysku waafaqo yacni in la fuliyo baana annahu waxa caddaaday milkigii iyo wixii lasoo sheegay lilmushtariy ka iibsaday inuu u sugnaaday min xiini alcaqdi xilliga caqdiga laga soo bilaabo ilaa xilligii caqdigu dhacay waxaa inoo caddaaday inay milkii mushtarka u ahayd wixii tawaabic ahaa hadday caana ahayd hadday midh ahaydna isagii baa lasoo raacinayaa ila min xiini alcaqdi laga soo bilaabo isagii milkigiisa aynu gelinay wailaa haddii kale oo aanu iibkii soconin ee uu masalan iibkii la fasaqo falilbaayici ninkii baayicee iibinaya ee shaygan lahaabaa milkigiisu u sugnaaday macnaha waxay ka dhigan tahay inaanu milkigiisiba ka bixin oo kale qowl baa isagu wuxuu leeyahay milkiga mushtar baa mar walba leh maxaa yeelay dee beecii iijaab iyo qabuul ayuu ku taam noqday qowl saddexaad baa jiroole maye waxaa lahu ninka baayica baa le mutlaqan iyadoon waxba la kala qaadin wayaxsulu wuxuu ku xasilayaa alfasku iyo walijaazatu bannayntiga bilafdin yadullu calayhimaa ku tusiya wadaalika mithaal ka fasaktu lbayca iibkii ayaan fasakday weeye wa rafactu waan kor yeelay wastarjactu lmabiica shaygii mabiicda ahaayee nibidaya baan soo ceshaday wa fi lijaazati ijaazadiina ajastuhu waan baneeyey wa amdaytuhu waan socodsiiyey yacni kuwaas ayaa markaa ka mid ah waxa uu leeyahay sheekhu fasakhii caqdiga la fasaqayey waxa uu ku xasilayaa iyo ijaazadii bannayntii shayga la bannaynayay iibkan la socodsiinayo wakhtiga khiyaarka lafdi labadoodaba ku tusiya ayuunbuu ku xasilaa masalan marka faskhi laga hadlayey fasakhtu lbayca iibkii waan fasakhay rafactuhu waan kor yeelay istarjactu lmabiica shaygii mabiicda hayen iibinayey waan soo ceshaday radadtu amana lacagtii waan celiyey ereyadaasuu ku xasilaa ijaazo iyo bannayn marka laga hadlaya ajaztuhu bayci waan baneeyo waan socotay waamdaytuhu waan so alzamtuhu waan laazimiyey ereyada noocaasa ayuu ku xasilaa alfaadaa uu inoo sheegayne ijaazada iyo faskaba waa alfaad sariixa oo ku cad oo wax niya aan u baahnayn kinaaya macaniya naayana waa ku xasilaysa wawatul baayici ninkii baayic ahaa oo addoontii uu iibiyey u galmoodaa iyo waictaaquu isagoo xoreeyaa faskun waa fasakh wakadaa baycuhu iibkiis iyo wijaaratuhu karayntiisa iyo wataswiijuhu gurintiisuna oo kula mid fil asaxi haddaan qabanno wal asaxu asaxna waxa weeye ana haadihi tasarufaat tasarufaadka iyo ficiladaasi min almushtari mushtarka xaggiisa ijaazatun bannayn bay ka noqonaysaa wa ana alcarda bandhigid cala albayci iib loo bandhigo iyo watawkiila fiihi iyadoo cid loo wakaashaa laysa faskhan faskh ma ahaanin min albaayici baayic xaggiisa ka ahaaday walaa ijaazatan ijaazana min almushtari xaggiisa kama aha waxa uu leeyahay sheekhu addoon baa masalan la iibinayey addoontii markii dabeedna la kala iibsaday ayaa khiyaar ayay labadii ninba qabsadeen ninkii baayica ahaabaa addoontii iskala mucaamalooday ninkii iibiyey masalan addoonkii uu iibiyey ee khiyaarka ku jiray ayuu xoreeyey faskhi bay noqonaysaa markaa iibkii wuu fasakhay oo arrintan dee xorayntuna fasakh bay keenaysaa oo dee milkigiisiba oo ka baxayaa wadiguna wuxuu keensanayaa inuu doortay inuu iska sii haysta addoontuna oo aanu iibinin haddii uu iibiyana waa kula mid mabiicdii iyo hadduu kireeyo ama uu waqfiyo ama hadduu nin u guuriyo addoontii u iibiye ama uu rahno fila sax haddaan qabanno ayaguna waa kula mid asaxna waxa weeye qowlka asaxi in tasarufaadkani waddigan iyo waxyaalahan ka dambeeya oo masalan waddigaa iyo xoraynta iyo iibkaa iyo karaynta iyo guurintaas iyo oo ninka mushtarkaah ee iibsaday xaggiisa ka timaada waktigii khiyaarka ee isagu shardisay ama labadooduba ay shardisteen haddii ay xaggiisa tasarufaadka ee waxyaalahaasi ka yimaadaan ijaaza waxay noqonaysaa bannayn iyo socodsiin uu iibkii socodsiiyey shayga iibsigiisii inuu socodsiiyey oo khiyaarkii uu go-ay iyay tusinaysaa dee wuxuu inuu ku baaqi noqo haysanayo ayay tusinaysaa asaxna waxa weeye in shaygii haddii loo bandhigo iib iyo iyadoo cid loo wakaashaa masalan shay baa la kala iibsaday khiyaar baa labadii ninba dabeedna ay shardisteen haddii uu ninkii shaygan iibiyey iyadoo khiyaara leeyahy hadduu sooba qaada neefkii xoolaha ayoo la kala iibsado dabeedna sayladda dib u soo joojuuda ayaa iibsanayaa ama ninkii mushtarka ahaa ee iibsaday inuu sayladda soo joojiyo ama isagoo cid wakaasho yidhaahdo yacni qofkaasaa iga wakiila ninkii baayac ahay oo u wakiisho qof iibkiisii iyo arrimihiisii ama ninkii mushtarka isagan iibsoo u wakaashaa fasak ma noqonayso ninka baayaca hadday ninkan shaygan iibinayay hadday xaggiisa ka ahaato oo isagu uu iibkan u bandhigay iyo wakaaladan iyo fasak ma noqonayso ijaaza iyo bannaynna xagga mushtarka kama noqonayso ninkan iibsaday xaggiisana hadduu shaygii iib u soo bandhigo iyo haddii uu cid u wakaasho middaa iyana ijaazo kama noqonayso maxaa yeelay dee midnaba waxaanay ku tusinay ninka baayacaana yacni kuma tusinayso inuu doonayo shaygan inuu sii haysto ninka mushtarkiina qaadashiyo kaxaysi uu kaxaysay kuma tusinayso maxaa yeelay waxay leeyihin waxaa dhici karta yacni iibkan uu bandhigayo inaanu ugaba jeedin inuu iibiyo bal inuu doonayo war malaa waxaanaad siisayba waa lagu dhacay meesha boqolkan lagaa siistay malaa waaba ka qaalisantao bal intaasoo laba boqol baa la yidhaha bal hadda saylada gee oo waxaanu u bandhigayaa ay tahay inuu baloogaado inuu ribxay iyo inuu khasaaray markaa qowlka ka soo hor jeeda asax ee muqaabil asax wuxuu leeyahay faski iyo ijaaza ayay noqonaysaa faslun faslun fii khiyaari naqiisa aw khiyaar alceeb saddexdii khiyaare kii ugu dambeeyey halkan noo gelaya waa khiyaarka ee khiyaaru naqiisa waa khiyaarka nusqaan shaygii ku yimi uu keeno ama khiyaarulcaybna waa la yidhaahdaa waxaanuu isagu ku xidhan yahay shay maqsuud ah oo la malaynayey oo la waayo markaa malaha la malaynayeyna dee ama qado curfi ah ayuu ka yimaadaa ama iltizaam shardi ah masalan wax la shardistay oo la islaasimiyey ama taqriir ficli oo wax la ysku dago saddexaasunbuu ka yimaadaa baynu qadaa curfiya iltizaam shardi ama khulfi shardi ah wax la shardistay oo meesha ka baxa ama taqriir ficli ah yacni wax oo lagu dago markaa qadaa curfiya markuu yahay masalan waa waxa la malaynayo shayga jiritaankiisa xagga curfi ahaan iyo caad ahaan lagu malaynayo waxaas inaanu ceeb lahayna kaas ayuu markaa inoo bilaabay wuxuuna yidhi markaa sheekhu lilmushtari ninkii iibsaday waxaa u sugnaaday alkhiyaaru khiyaar iyo door buu leeyahay biduhuuri caybin caybe haddii ay soo daahirto ceebtaasoo qadiimin horraysay wadaalika mithaal ka khasaa'i raqiiqin waaba addoonkii oo dhufaan noqday wazinaahu iyo isagoo zinada iyo fawaaxishka lagu ibtileeyey wasriqatii iyo isagoo tuug noqday waibaaqii iyo isagoo fakanaya uun wa bowlihii filfiraashi iyo isagoo firaashka ku kaajaya wa bakharihi iyo isagoo afkiisu uu urayo wa sinaanihi iyo isaga oo ay urtiisii ay isbeddeshay wa jimaaxi daabbati iyo daabbadii oo madax adag oo aan laba kaxayn karaynin iyo wa caddiha qaniinyadeediio iyadoo wixii u soo dhowaadaba ku dhegaysa uun iyo wa kullu maa shay dhammaa wa kulli maa shay dhammaantii yanqusul cayna caynta nusqaamiya awil qiimata qiimaha nuqsaamiya naqsa nusqaana nuqsaamiya yafuutu bihi uu ku tegayo qaradun saxiixun ujeeddo saxiixa idaa qalaba waa marka uuse qaalib yahay fii jinsil mabiici shaygan mabiicdee la iibinayay jinsigiisa cadamuhu shaygaa la-aantiisu waxa uu leeyahay sheekhu ninkii mushtarka ahaa ee shayga iibsaday waxa uu leeyahay khiyaar iyo door inuu yacni iska fasakho iyo inaanu fasakhin khiyaarka macnihiisu caynka inuu isfasakho iyo inaanu fasakhin muxuu khiyaarkaa ku yeelanayaa haddii ay ceeb shaygii ay ceebi ka muuqato ceebtaasina ay tahay ceeb qadiim ah oo horraysay horayntana waxaa looga jeedaa ceeb markii la caqdinaya shaygan lagaa iibinayay shayga ku sugnayd ama ceeb ku timi intii aanu gacantaada soo gelin markaa la caqdinayey dee maba lahayne intaanu gacantaada soo gelinin ayaa ceebtii ku timi tusaale ahaanoo kale gaadhaa kala iibsateen gelinkii horaa kala iibsateen gelinka dambay ahayd inaad la kala wareegtaan dee gaarigii waa intii duqad iyo ay waxyaala ku dhaceen markaa wuu yeelanayaa markaa qofkii khiyaarkii markaa ceebkii markaa hore ma joogin laakiin wuxuu soo dariyey qabla alqabdi intaanu gacanta ku dhigin isagana weliba dee waynaanu xaggiisa kaga imanin hadduu duqadan iyo waxanba isagu mushtarkii lafdiisa wuxuu iska tijaabinayay hadduu ku keeno khiyaar ma yeelanayo ee waa markay xaggan kaga timaado ama ajnabi ama ninkii baayic aha shayga iibinayay marka dee ceebkaa muqaarinkaa ee isagu xilligaa jiray culimmadu waa ku ijmaacsan yihiin in lagu celinayo mabiicdii ceebkan isaga xaadiidkii qabla alqabdi yimina dee shayga mabiicda ayaa min damaani lbaayic baabay ahaydba dhammaanteed baa min damaani lbaayic ahaa ninkan baayica bay damaankiisa ku jirtay dee markaa qaybkiisiina waa la mid iyo sifadiisii na la mid un bay noqonaysaa haddaba ceebaha qadiimkaa maxaa ka mid a dee masalan waa addoonkii ama xayawaankii masalan dee la iibsanayay oo dhufaan noqday maxaa yeelay waxay leeyihiin qoodhu dee waxay u suubantaa waxyaala aanu ka markaa xiniyaali ee dhufaani aanu u suubamin markaa waa addoonkii oo dhufaan noqda isagoo markaa zaani noqdo waxaa zinadaa iyo fawaaxishkaa lagu ibtileeyey isagoo tuugahoo aan gacantaba dhigayninoo dadka xadaya waybaaquiyo isagoo dee baxsanaya oo fakanaya unoo dhuumanaya walow yaanay kaba soo noqnoqonin waxaa kaloo mid isagoo dee nin weyna oo furaashkii ku kaajaya iyaduna waa ceeb lagu celinayo bakar ayaa iyana la mid oo waa markaa urtaa afku ay isbeddesho weliba aanay xagga ilkaha iyo waxaa ka imanaya xagga caloosha ay ka imanayso weeye le xagga ilkaha hadday ka timaado iyo afkan soke waa dee nadiifintiisa say ku tagtaa lakiin waa markay xagga caloosha ka imanayso sinaankuna waxa weeye waa jidhka urtiisa oo isbeddesha oo iyaduna dee mustaxkamaho wax jidhka ku fadhiya ah oo jidhka ka soo baxaya haddii masalan dee dhidid iyo yar shaqo iyo waxaasuna ay ka keeneen iyadu ceeb ma noqonayso waata mustaxkamkaabay leeyihiin ee ku fadhida waxaa kaloo iyaguna ka mid a jimaaxu daaba daabadii masalan la kala iibsaday awrkii ama faraskii ama wixii la midka ahaa oo madax adag oo aan dhaqaaqaynba oo qofkiiba isku soo rogaysa wacadda ayaa iyadoo wax qaniinaysa waabay qaniinaysaan oo waxale wuxuu soo dhowaada taasina ceeb ayay noqonaysaa daabid ayuu markaa inoo sheegay sheekhu ceebaha oo dhan haddii lays yidhaahdo mid mid u sheega way adkaanaysaa tirintoodu markaa wuxuu inoogu daabid wax koobaya oo intaa uu soo sheegayo inta aanu sheeginiba ay soo hoosgelayaan ayuu sheekhu inoo sheegay wuxuu idhi iyo wax kasta oo cayntaa iyo aragtidaa nusqaamiya ama qiimaha wuxuu goynayo shaygu nusqaamiya ayaa isaguna ceeb lagu celinayaa weliba nuqsaantaasina ay tahay nuqsaan ay ku tegayso qarad iyo ujeeddo saxiixa ay ku tegayso halkaa uu leeyahay naqsan yafuutu bihi qaradun saxiixun waxay qayd u tahay ama ay shardi u tahay xagga caynta sidaa darteed baa waxay dhahen waxa wanaagsanayd inuu yidhaahdo wakulli maa yanqusu alqiimata aw ilcayna naqsan yafuutu bihi qarad leannu intaa dambe caynta ayay la socotaa maxaa yeelay waxay leeyihiin sida qaalibka ahi dee acyaanta iyo waxyaala muuqda waa inay nabadgeshan yihiin maalkan la bixinaye ninku uu wax ku iibsanayaana shay saliima ayuunbay muqaabil u noqonaysaa haddii ay ceebi markaa ay caddaato dee waxaa sugnaaday qofkii inuu markaa ka dabategi karo wixiisii soo celin karo ilan wixiisa wuxuu bixinay wax saliimahoo waa inay tahay nuqsaan ay ku tegayso ujeeddo saxiixi wuxuu masalan kaga ixtiraasayaa far dheeraada haddii masalan far yaroo dheeraada uu lahaa oo dabeedna fartii yarayd laga gooyo ama halkaa bawdada iyo meel yar hilib yar laga gooyo dee cayntii iyo muuqaalkii hortuu nusqaamisay laakiin wax qarad iyo wax ujeeddo saxiixa oo ku tegaysa ayaan jirin lagu celin maayo markaa halkan uu leeyahay idaa kalaba fii jinsi lmabiici cadamuhu macnaha wuxuu uga jeedaa qiimaha iyo caynta labadaba way u noqonaysaa waxaa caynta ama qiimaha nusqaaminaya marka lagu celinayo ceeb noqonaysaa waa marka shaygan la iibiyey ee waxani ay ku soo baxeen waxa la midka ahi aana ceebtaa lahayn haddii ceebtani waa ceeba wuxuu waa wax jiro oo cayntii iyo qiimihiiba way nusqaaminaysaa laakiin shaygaa la iibinayo wax alla waxa la midkaah oo dhan baan lagama soo helayn mid ay ka maqan tahay taasina ceeb lagu celiyo ma noqonayso ee waa idaa kalaba fii jinsi lmabiici cadamuhu sawaan waxa isku mid ah qaaranalcaqda minhaaj lama xanta bay odhan jireen intaynu sheegayna waa tan sawaan waxa isku mid a qaaranalcaqda caqdiga la xidhiidhiya am xadata qabla alqabdi ama gacan ku-dhigidda ka hor soo darriya ee walow xadata bacdahu hadduu dabadii soo darriyo falaa khiyaara khiyaar ma laha ilaa an yastanida inuu u tiirsado mooyaane ilaa sababin mutaqadimi sabab horreeyey ka qadcihi waaba iyadoo loo gooyo bijinaayatin saabiqatin jinaayo horraysay fa yahbutu raddu sugnaant celintii waa sugmaysaa fila saxiix haddaan qabanno bikhilaafi mowtihi dhimashadiisa ayaa khilaafsan bimaradin saabiqin xanuun horreeye u dhinto fila saxiix haddaan qabanno ee walow qutila biriddatin haddii loo dilo saabiqatin u horraysay daminahu lbaayicu baayic ayaa magdhabaya fila saxiix haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu marka khiyaarku sugmayo waxa isku mid ah ceebtaasi mid caqdiga la xidhiidhay inuu yahay masalan oo markaa shaygan la kala iibsanayey uu lahaan shaygani ama mid soo darriyey dabadii bacda alcaqdi qabla alqabdi intii caqdiga ka dambaysay shaygiina aan gacanta lagu dhigin waa isku mid maxaa yeelay mabiicdu xilligaa dee min damaan ilbaayic bay ka mid tahay laakiin wuxuu leeyahay haddii uu soo darriyo ceebku bacdahu bacda alqabdi intuu gacanta ku dhigay kadib ayaa ceebtani ay timi oo duqadan iyo waxan gaadhiga ay ku yimaadeen falaa khiyaara khiyaar ma laha celintii qofku khiyaar uma laha maxaa yeelay gacan ku-dhigidda ayuu saara min damaanihi damaankiisa ayuu ka mid noqo isagaa damaanaya damaankiisi usoo gal wuxuuse ka soo reebay ceebta hadda timi marka aanu khiyaar qofku ku yeelanaynin haddii ay ceebtan hadda timi ay ku tiirsan tahay sabab ka horreeye gacan ku-dhigidda ama caqdiga ka horreeyey ayay ku tiirsan tahay oy daba socotaa khiyaar wuu yeelanaya markaa qofku walow ceebtu haddaba ha timaadee intuu isagu gacanta kuhayaba ha timaadee oo waa maxay masalan addoonkiibaa waxaa gacanta loo jaray jinaayo saabiqaah oo horraysay iibkan ka hor ayuu nin gacanta ka jaray ninkii oo addoonkii oo la kala iibsaday oo ninkii mushtari ohan jiray gacanta ku hayaa loo yimo waxaa la yidhi ninkani berigaasuu nin gacanta naga jiro isagiina gan baa laga siiyey markaa waa cayb soo darriyey cinda almushtar buu soo darriyey maca daalik khiyaar celina ayuu leeyahy maxaa yeelay ceebkan hadda ku soo darriyey ayaa wuxuu ku tiirsan yahay sabab horreeyey aanigu wuxuu leeyahy kuma sugmayo muqaabil asaca qowl laga soo wuxuu leeyahy kuma sugmayo dee gacan ku-dhigiddaas ayuu ku tasarufay dabeetana mabiicdii damaankiisa ayay gashay arshi unbuu yeelanayaa laakiin waxa iyadu khilaafsan buu leeyahay hadduu u dhinto marad iyo xanuun saabiqahoo ka horreeya gacan ku-dhigidda oo ninka mushtarkiina uu ka jaayi lahaa oo markaa ku sugnaan maayo markaa filaa saxiix haddaan qabanno maxaa yeelay dee xanuunku waxay leeyiin waa wax iska soo korkordha xanuunku wax iska soo korkordha weeye markaa yaa odhanaya dee xanuunkii markaa hayey buu u dhintay iyo mid hadda uun dee ku soo siyaaday oo wax hadda ku korray buu u dhintay dee la kala garan maayo bay yidhaahdeen sidaa daraaddeed ayaanu isaga taa khiyaar ugu yeelanaynin taanigu wuxuu leeya waa ku sugnaanayaa maxaa yeelay dee xanuunkii horun baa waxaan keenay wuxuu leeyahay haddii loo dilo mabiicdii masalan addoonkii ama addoontii ayaa waxoo dee riddo saabiqa ah addoonkan xilligan la kala iibsanayeyba murtad buu ahaa yeesho uu diintiiba waa ka baxay qabdiganna waa ka horraysayey gacan ku dhigiddanoo ninka mushtarkiina jaahil buu ka ahaa sidii baa dabeedna loo dayay damiin hol baayic fil asax asax haddaan qabanno dee baayic ayaa markaa magdhaw lacagtii oo dhan uu iska bixinaya maxaa yeelay dee sababkii ayaa horreeyey sababkan loo dilay ayaa horreeyey baaci waa ku fasakhmayaa dee walow baaca hadduu iibiyo bishardi baraa'atihi inuu ka beri yahay shardigeed min alcuyuubi ceebo ayuu ku iibiyey fal adharu adhar waxa weeye annahu isagu yabrow waa ka beri noqonaya can kulli caybin cayb kastoo baatinin qarsoonoo bilxayawaani xayawaanka ku sugan lam yaclamhu taasoo aan u ogaanin duuna hayrihi laakiin kayrkii maya walahu waxaana u sugnaaday maca haada shardi shardigan maciisa alraddu inuu celiyo bicaybin xadada qabla alqabdi ceeb ku timi gacan kudhigidda ka hor waxau leeyahay hadduu iibiyo masalan nin baa xayawaan iibiyey ama addoon iyo caynkaasa buu iibiyey waxaan u shardiyey uu yidhi bishardi waa inaan beri ka ahay ceebaha u addoonkaasi leeyahay waan kaabi sheegaa inaad ceeb iigu soo celinin qowlka adharkii waxa weeye ninkaa baayici wuxuu ka beri noqonayaa ceeb kasta oo qarsoon oo xayawaan ku sugan oo aanu ninkan baayici ogayn ceeb kasta oo qarsoon oo xayawaan ku sugan oo aanu ogayn ninka baayici ayuu ka beri noqonaya duuna hayrihi intaa aan sheegnay wixii aan ahayn ka beri noqon maayo oo maxaanu ka beri noqonayn ceeb hortu ka beri noqon maayo bikayri alxayawaan xayawaan kayrkii ceeb ku taala sida maryaha iyo dhulkii iyo iyada mutlaqan kama beri noqonaya bay yidheen ceeb daahir ah oo muuqatana baatinin buu ina yidhi ceeb muuqata ayadana ka beri noqon maayo ama ogaada ma yoogaan waxa kale oo aanu ka beri noqonaynin ceeb baatin oo xayawaan ku sugan oo u ogaa markaa waxaanu idhi ka beri noqon maayo ceeb hayr alxayawaan ku sugan sida maryihii iyo dhulkii ceeb muuqataa xayawaan ama ama wax kalaa ku sugnaatee ayana ka beri noqon maayo ama ha ogaada mayo ogaani ceeb baatin oo xayawaan ku sugan oo og yahayna ka beri noqon maayo baatinkana waxaa looga jeedaa un wixii aan se qaalibkaa muuqanin waxaase u sugnaaday buuhi ninkii mushtarkihaa iyadoo xataa shardigaasi uu jiro ninkii baayac shardigaa dhigtay waxaa u sugnaaday ninkii iibsaday arraddu bicaybin xadatha qabla alqabd intaanu gacanta ku dhigin ceebtii soo dariday inuu celiyo inuu ku celiyaa buu leeyahay maxaa yeelay dee shardiga ayaa wuxuu u kacayay un shaygii marka caqdiga la samaynayay joogay ceebtanna waa mid ka dambaysay walow sharada hadduu shardiyo albaraa'ata ka beri noqosho camaa yaxdudu waxa soo darin doona lam yasixa fil asaxi asax haddaan qabanno ma ansaxayo waxau leeyahay sheekhu haddii uu shardiyo baraa inuu ka beri noqonayo waxa soo dariyi doonay ceebaa qabdiga iyo gacan kudhigidda koor walow xataa ka joogana ha ku dareen lam yasixo shardigaasi ma ansaxayo fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee waa shaygii oo la ridayay isagoon u sugnaanin markaa ma dhacayo ma dhacayo markaa waa shaygii oon sugnaanin oo intaan u sugnaan ka hor la ridayo markaa ma ansaxayo taanigu wuxuu leeyahy waa iska ansaxayaayoo kaas ayuunbuu iska raacayaa waxaynu ku soo dhex jirnay khiyaaradii kii ugu dambeeyey khiyaarulcayb ama khiyaaru naqiisa marka wuxuu yidhi sheekhu walow halaka haddii uu halaagsamo uu dhinto almabiicu shaygii mabiicda ahaayee la iibiyey cinda almushtari ninkii iibsaday agtiisa ayuu ku dhintay ow ama actaqahu waa xoreeyey addoon buu ahaayo uma intaa kadib ayuu calima alcayba caybtii ayuu ogaaday rajaca bilarshi arshi ayuu ku noqonayaa wa huwa arshiguna juz-un waa qayb min hamanihi shaygaa la iibiyey lacagtiisa ka mid a nisbatuhu qaybkaa marka loo eego ama loo nisbeeyo ilayhi lacagtii la siiyey nisbatu maa shay nisbadii ay tahay naqasalcaybu ceybkuu ka nusqaamiyey min alqiimati qiimaha xaggeeda low kaana saliiman hadduu ahaan lahaa mid bad qaba wal asaxu asaxna waxa weeye ictibaaru aqali qiyamihi qiimooyinkiisa tii ugu yarayd in la ictibaarinayo la fiirinayo weeye min yowmi albayci iibka maalintiisa laga soo bilaabo ila alqabdi ilaa gacan ku dhigiddii waxau leeyahay sheekhu haddii uu halaagsamo macnaha uu dhinto shaygii mabiicda ahaayee la iibiyey ee gacanta lagu kala dhigay ee uu la wareegay ninkii iibsaday ayaa wuxuu ku halaagsamay cinda almushtari ninkii iibsaday agtiisa ayuu ku dhintay masalan dee aafa samaawiya baa ku timo oo ilaahay neefkii ama wixii la iibiyey wuxuu xaggiisa uga keenay oo aan wax sababu ku lahayn ayuu ku dhintay ama masalan raashin iyo waxbuu ahaayo wuu cunayba wuu isticmaalay intaa kadib ayaa wuxuu ogaaday waxani inuu ceeb lahaa inuu ceeb lahaa qiimihiisii iyo qadarkiisiiba waxyeelayso nusqaaminaysa inuu lahaa buu ogaaday ama addoon buu ahaayo wuxuu ibsoo dee addoonkiibuu xoreeyey kadib ayaa wuxuu ogaaday inuu addoonkani inuu ceeb lahaa ayuu ogaaday oo wax wax u dhimaya qiimihiisii inay ku sugan yihiin ceebihii aan soo marnay ogabay shaygina gacantiisii ka bax oo ama waa shaygaa halaagsamay ee dhintay ama waa addoonkaa uu xoreeyey ee dee addoon uu xoreeyeyna dib u soo noqon maayo ceebtiina hadda ayuu ogaaday in xilligaa shaygu maciib ahaayu ceebaysnaa rajaca bilarshi arshi ayuunbuu ku noqonayaa waxoogay unbaa lacagtii uu kaga noqonayaa mooyaane shaygii ma celin karayo maxaa yeele waa litacaduri raddi dee celintii ayaan suurtagal ahayn oo shaygii mabiicda ah ayaa xisan ow sharcan labadaa mid ahaanu loo waayey oo marna dee uu halaagsameen xisan iyo aragti ahaan baanu uba joogin markanuu xoreeyana sharci ahaan baanu uba joogin markaa arshi ayuunbuu qaadanayaa haddaba arshigii muxuu yahay arshigii waxa weeyaan buu leeyahay waa qayb lacagtii shaygan la siiyey ka mid a oo markaa qaybkaa loo eego xagga lacagta shayga la siiyey ay tahay waxay ceebtu qiimaha ka nusqaamiso hadduu shayga mabiicdii mid saliim oo nabad gashan u ahaan lahaa masalan shaygana waxaa la leeyahay war isaga oo aan ceeb lahayn oo saliima maxaa qiimihiisu uu yahay masalan waxaa la yidhi waa boqol kun waxaa la yidhi isagoo ceeb taa leh qiimihiisu waa intee waa sagaashan baa la yidhi tafaawudka markaa u dhaxeeya waxa weeye waa toban oo lacagtii cushur uga dhigan toban meeladoo meel ahaan weeye markaa waxa uu qofkii u soo noqonaysa hadduu lacagtii wada bixiyey waxa u soo noqonaya cushur wixii bixiyey marka loo qaybiyo toban meelood meel ahaan haddii aanu lacagtii bixinna wuxuu kala hadhayaa intaasoo intii kale ayuu siinayaa markaa waxau leey wahuwa juz-un waa qayb min hamanihi mabiicdan iyo shayga la iibiyey lacagtiisa waa qayb ka mid a nisbatuhu juskaa marka loo eego ilayhi amankii iyo lacagtii shaygan la siiyey nisbatu maa shay nisbadii iyo qadarkii ay tahay naqasa alcaybu ceybtu uu ka nusqaamiyey min alqiimati low kaana saliima waa juz-un min amanihi waa masalan tobankaa min amanihi oo lacagtii shayga la siiyey oo masalan boqolkaaba ka soo qaada in boqolba la siiyey nisbatuhu tobankaa marka loo nisbeeyey ilayhi tamankii yacnii boqolka ahaa nisbatu maa shay qadarkii ay tahay naqasa alcaybu min alqiima ka nusqaamiyey yani markaa shaygii masalan layidhi boqol baa la siinayey markuu fayoobaa isagoo ceebtan lena sagaashan baa la siinaya tafaawudku waa tobankaa cushrun lacagtii wixii la siiyey cushurkii ayuu markaa qofkii yeelanaya asaxna waxa weeyaan buu leeyahay qiimaha marka la qiimaynayo la fiirinayaa waxa weeye waa qiimihiisa kii qiimayaalkiisa kii ugu yaraa weeye maalintii iibka ilaa maalintii gacanta lagu dhigay iibkii ugu yaraayuu soo maray ayuunbuu noqonaya ee kii ugu sarreeyey kameeldhexaadka midna la eegi maayo maxaa yeelay waxay leeyahay qiimadu haddii waktiga iibka ay yarayd waktiga iibka ayay yarayd intii dambena qiimihiisii waa kordhay waxay leeyihin ziyaadadan iyo korarhkani waxay ku timi milkiga mushtarka ninkan mushtarkaa ee iibsaday milkigiisa taqwiimka geli mayso haddii waktiga qabdiga waktigan gacankudhigidda ama labada wakti iibka iyo waktigan gacanta lagu dhigay dhexdooda hadday yaraydna waxaa nusqaamaynaa dee baayaca xaggiisa damaankiisa ayuubuu ka nusqaamay markan kale labadan wakti dhexdooda ay siyaadayna yacnii milkiga mushtarka ayuunbay ku korodhay oo taqwiimkii ma gelayso isaga qowlkaa ka soo horjeeda asax ee muqaabilkiisa wuxuu leeyahay waxaa la fiirinayaa un waktiga beyca qiimuhu lahaa leanno waktigaa iibku dhacay waa xilliga lacagta iyo shaygan mabiicdaa la isqaabiliyey xilligaasumaa la eegayaaye xilli ka dambeeyey lama fiirinayo base uu leeyahy walow talifa hadduu dhinto athamanu lacagtiibaa dhimatay duuna almabiici shaygii isaga kale la dhaafsaday ee la iibinayey ma dhimanin raddahu waa celinaya waa akhada wuxuu qaadanaya mila thamani lacagtii oo kale aw ama qiimatahu qiimihiisu qaadanaya waxau leeyahay sheekhu haddii ay lacagtii dhimato oo masalan wixii lacagta xisaabsanaa had iyo goraale dee lacag iyo mabiictamad iyo muhaman weeye lacagtii ayaa dhimatay xisan dee meeshaba way ka baxday oo maba muuqato ama dee sharci ahaan baabay u dhimatayba oo dee kasaad baa ku dhaco waxbaba ma goynayso wixii laakiin mabiicdii ayadu shaygii mabiicdaha ee la iibiyey way iska caynkeedii markaasaa wuxuu ogaaday ninkii mushtarka ahaa ee shaygan iibsaday in shaygan ceeb u leeyahay inuu shaygii iska celiyaabuu doonay lacagtiisii iyo wixiisina uu bixiyey isaguna waxba kama joogaan wuxuu leeyahay waa celinayaa shaygii mabiicda ahaa oo isaga dee shaygan mabiicdaa ceebna waa lagu arkay wax kaloo isaga lagu xanibo ninka laydhaa ku haysana ma jirto wa akhada mila thaman lacagta oo kalena wuu qaadanaya hadday lacagtu mili tahay waxaas mili hadduu ahaa ama qiimihiisa ayuu qaadanaya hadduu mutaqawim ahaan lahaa leanno hadduu joogi lahaa bay leeyihin waa mudan lahaa markii uu dhintayna dee beddelkiisa ayuunbaa lagu magdhabayaa sida waxyaala kaleba ay yihiin marka inagoo in yar ka hormarinayna qasbi bay insha allahu tacala inoogu iman doonaa inaynagu soo noqotona waa laga yaaba yacni marka wax la magdhabayo waxaa loo kala qaashiyada mili iyo mutaqawim mili iyo mutaqawim mili baa markaa fudud mili waxaa la yidhaha maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaaza fiihi salam wixii la miiso ama la miisaamo salamkuna uu ku bannaan yahay ee shuruudda salam waxyaalaha salamku galana ka mid ah waxaa la yidhahdaa mili oo isagoo kalaa lagu magdhabaa wixii aan intaa ahayn wuxuu noqonayaa mutaqawim oo qiimo ayuunbaa lagu magdhabaa walow calima hadduu ogaado alcayba caybtii ayuu ogaaday bacda zawaali milkihi milkigiisii intuu zuulay ilaa hayrihi cid kale wuu zuulay ayuu ogaaday falaa arsha fil asaxi asax haddaan qabanno arshi ma laha ee fain caada lmilku hadduu u soo noqdo falow waxausan raddu inuu celiyo wa qiila waxaa la yidhi in caada hadduu soo noqdo bikayri raddi bicaybin ceeb lagu soo celiyey keyrkeed hadduu ku noqdo falaa radda celini ma jirto waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ogaado shaygan uu iibsaday inuu ceeb lahaa markaa uu ogaadayna waa waqti uu milkigiisaba ka baxay oo cid kale uu u baxay oo waa maxay masalan dee shaygiibuu isna isa sii dhaafiyey waa sii iibiyey ama qof buu dee u hibeeyuu siiyey markaasaa wuxuu ogaaday markuu milkigiisii ka baxay inuu shaygu maciib ahaayo ceeb lahaa shaygina ninkii labaad isagoo ceebtiisiila buu ku hayaa falaa arshi lahu fi lasaxi asax haddaan qabanno arshi ma yeelanayo ninkaasi yacni wax iminka loo qiimaynayo la odhanayo bal isagoo saliima oo ceebtaa ka saliimayo isagoo maciiba hala qiimeeyo tafaawudka u dhaxeeya hala siiya ninkaasi ma laha maxaa yeelay waxay leeyihin kama quusan dee celin inuu u soo noqdaa la arkaa shaygani oo dabeedna uu celiyo culimada qaar waxay leeyihin ay ku cilaynayaan dee haddii meesha isaga dulmi kaga yimi dee isaga lafdiisi waa kan dulmigii cid kale la sii gaadhayo waxba ma laha taanigu wuxuu leeyahay may waa waajibayaan haddaba hadduu milkigi usoo noqdo haddaba shaygii intuu iibsaday uu ceebta ku ogaaday ee isagoo nin kale milkigiisa galay uu ceebta ku ogaaday ayaa u soo noqday biciwadin oo bikayri ciwad waxbuu ka bixiyo isagiiba haddana shaygii dibba usoo iibsaday ama waaba loo soo hibeeyeyba falahu raddu wuxuu leeyahay inuu celiyo inuu celiyo ayuu leeyahay oo ceebta uu ku celiyo maxaa yeelay dee ceebtiina waa jirtaa gacantii ninkana waa soo galay wax maanic ahoo celintaa iska hortaagayaa ma jiro qiil baa wuxuu leeyahay haddii ay mabiicdaasi ugu soo shaygaa la iibiyey ceebaysna hadduu ugu soo noqday ceeb loogu soo celiyey waxaan ahayn yacni labu kalaqay wuxuu leeyahay haddii ceebtii loogu soo celiyey dee ha sii celiya isna haddii laakiin waxaan ceeb ahayn loogu soo celiyo oo uu gacantiisa ku soo galo falaa radda lahu yacni wax celin a ninkaasi ma yeelanayo mar haddaan ceeb loogu soo celinin ee ama la yska soo siiyo ama uu dib u soo iibsado maxaa yeelay waxay leeyihiin dee markanuu shaygii isagiiba uu cid kale ku gudbay ayuu dulmigii dee haddii halkaa wuxugu jireenna isna waa iska gaadhay sidii loo dagay dee cid kalena wuu dago wuu la sii gaadhay waraddu celintu cala alfawri waa deg deg falyubaadir ha u degdega markaa calalcaadasi caadada ah falow calimaw hadduu ogaado walxaal huwa isagu yusallii uu tukanayo ow ama yakulu uu cunayo falow waxa u sugnaaday taakhiiruhu inuu dibdhigo xataa yafruqa intuu ka faaruqayo ow laylan habeen ayuu ogaaday fa xataa yusbixa waxa uu leeyahi inuu dibdhiga ilaa inta uu ka waabariisanayo waxa uu leeyahay sheekhu celinta ceebta lagu celiyaa waa cala alfawr waa deg deg yacnii qofkii markuu shaygii ceebtii ku ogaado waa inuu markaba iska celiyaa ijmaaca ayaa markaa sheekh ibnu rifca la yidhaaho uu saa usoo naqliyay asalkana waxa u abaa la yidhi iibka inuu laasimo jawaaskuna waa shay caarid ah oo soo darriyey markaa waa khiyaar sharciga ku sugnaaday oo darar iyo dhibaato maalkii lagaga dafcinayo markaa fawri ayuu noqday sida shufcada oo kale haddii markaa la dibdhigo cudurdaar la-aanna wuu buraya celintaa ceebka lagu celinayay markaa ha u degdega buu ihi sheekhu ninka celin doonaya calalcaadi sida caadada ah yacnii sida caadada ah marka uu ogaado waa inuu u degdegaa shaygiisu isaga celin lahaa macnaha calalcaada wuxuu leeyahay dee inuu ordo haddii masalan meelaha suuqa uu shayga ka iibsay dee inuu dhababaceeyo taw soo yidhaahdo waxba ma heequ yanu ha iska soo socdoo isagu wax kale un yuu kaga mashquulin markuu ogaaday buu ayuu jeeda calalcaada haddii uu haddaba ogaada buu ihi ceebkii isagoo tukanaya ayuu ogaaday oo dee shaygii hor yaalunbuu arkay dalool iyo wuxuu leeyahay ama isagoo markaa wax cunaya oo dan ku jira falow taakhiiruhu xataa yafruq waxa uu leeyahay inuu dib dhigo ilaa inta uu ka faaruqayo maxaa yeelay qofkaa laguma tirinayo salaada ku jira ama wax cunaya ama hawl kale oo lagama maarmaana ku jira la yucaddu muqasiran qof gabood falay laguma tirinayo amaa wuxuu ogaaday habeen habeenkaana uma socon karayo ma gaadhi karayo xataa yusbix falahu taakhiiruhu xataa yusbix wuxuu leeyahy inuu dibdhiga ilaa intuu ka waabariisanayo waa haddii aan habeenkaa wax kulfa iyo wax dhibaatay gaadhsiinteeda ku jirin haddii dee masalan uu telefoonba ugu jiro oo uu telefoon ku gaadhsiin karo amaba jaarba weeyaanoo dee albaabadaaba isugu qabsan marka waaba ku garaaci karaa haba hurdabe e waa inu markaa ku garaacaayo uu gaadhsiiya fa in kaana albaayicu hadduu ninka iibiyey bilbaledi ku sugan yahay raddahu calayhi waa ku celinayaa binafsihi isaga ayaa naf ahaantiisa ugu celinaya ow wakiilihi ama wakiilkiisa ayaa ku celinaya ow calaa wakiilihi ama wakiilkiisa ayuu ku celinayaa walow tarakaw hadduu ka tago wa rafaca alamra arrinka uu kor yeela ila alxaakimi xaakimka fa huwa kaas ayaa akadu sii adayg badan ee wain kaana haa'iban hadduu yahay mid maqana rafaca ila alxaakimi xaakimka ayuu kor yeelayaa waxau yihi sheekhu haddii uu ninku ku sugan yahay ninkii shaygan ka iibiyey shaygan ceeboobay ee uu doonaya inuu celiyo maaligii lahaa hadduu beledka iyo meesha magaalada uu joogo u ku sugan yahay raddahu calayhi waa isaga ayuu ku celinaya calayhi isaga ayuu ku celinaya yaa celinayee shaygii qaadaya binafsihi isaga ninkii iibsaday mushtarkahaabaa isagu naf ahaantiisa ugu celinaya ow wakiilihi ama wakiilkiisa ayaa ku celinaya ow calaa wakiilihi ama wakiilkiisa ayuu ku celinayaa yacni cibaarada wuu isyar weydaariyeyoo waxa ku jira yacni waxoogay isyar weydaar ah marka cibaaradii muxarar kitaabkii uu ka soo gaabiyey ayaa ka wanaagsanayd oo iyadu waxay ahayd raddahu binafsihi ow wakiilihi calayhi ow calaa wakiilihi raddahu binafsihi isaga ayaa celinaya ow wakiilihi ama wakiilkiisa celinaya calayhi ninkii baayicuu ka ibsay buu ku celinaya ow calaa wakiilihi ama wakiilkiisii buu ku celinaya yani waa caynkaa markaa binafsihi ow wakiilihi waxa weeye ninkan mushtarka iibsaday ayaa qaadaya ow wakiili ama wakiilka ninkan iibsaday uu lahaabaa qaadaya ow calaa wakiilihi calayhidaa horay halkaasina oo ayay daba socotaayoo calayhi ninkii shaygan baayice shaygan iibiyey lafdiisii buu ku celinayaa ow ama calaa wakiilihi ninkii wakiilkiisa oo masalan bakhaarkiisa u joogay ayuu u geynaya ama isaga lafdiisiibuu gurigiisii ugu geynaya weeye haddii uu iskaga taga buu idhi baayicii ninkii iibiyey gurigiisii wuu garanayaa wakiilkiisiina waa gara labadiba waa iska le rafaca alamra ila alxaakimi xaakimku uu kor yeelo arrintii buu la socotiye wuxuu xaakimow ninkaas ayaanu shaygaa kala iibsanay lacagtii waan siiyey markhaatiyadaasay lahay shaygii ceebtaasaa ka soo baxay dee la soco anugu iibkii waa fasaqee hadduu saa yidhahdana fawakadu kaas ayaa ka sii adag le'annao waxaad dhici karta in inta la ysqabsado gebagabada yacnii muraafaca la sameeyo oo qaadiga loo tago dee marka horeba haddaad adigu arrinkii la socotaysana wuxuu noqonaya wax faasilaho arrinkii kala gooye ayuu noqonaya haddaad tallaabada ugu horraysaed qaadaba isaga la socodsiintiisa ay noqoto leanna hadday isqabsataan waa kii loo tegi lahaa haddii uu ninkan baayaca shaygan kaa iibiye haayib uu yahay beledka waa ka maqany wakiilna ma laha masaafadiisii mayso ama ha dhowaato ama ha dheeraato rafaca alamra ila alxaakim xaakimka ayuu kor yeelayaa yacni soo geliddiisana ma sugayo waxaanu dee sheeganayaa un qaadiga hortiisa ama xaakimka hortiisa wuxuu ka sheegay inuu shayga hebelka maqan lacag intaa leeg uu kaga iibsaday lacagtiina uu gacanta u geliyey ceebkaasi ay ka soo baxday beeciina inuu sidaa ku fasakhay markaa markhaati buu dee arrintaa u soo taagayaa qaadiga ayaa ku dhaarinaya markaa arrintu inay sidaa tahay maxaa yeele waa qada cala alqaa'ib waa xugun lagu xukumayo qof maqan saas ayuu markaa yeelaya walasaxu asax waxa weeye anahu yalzamuhu waxa ku laazimaya alishhaadu inuu marageliyo cala alfaski fasakha in amkanahu haddii ay u suurto gasho xataa yunigahu ilaa uu ka gaadhsiinayo ila albaayici aw alxaakimi muxaakimka fain cajaza can ilishhaadi maragelintii hadduu ka caajiza lam yalzamhu ku laazimaya talafudu inuu ku hadlo bilfaski bilasaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu asax waxa weeye qowlka asaxi inay ku laasimaysaa ninkii mushtarkaa shayga iibsaday ceebta ku arkay inuu marageliyo fasakha hadday u suurto gasho haddii ay u suurto gasho